bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo idin joogtaan kuna soo dhowaada warka aroornimo ee reediyo muqdisho qodobada wararka saaka aan idiin haynana waxaa ka mid a maleeshiyaadka shabaaba oo dhac fara badan u geystay dhac u geystay xoolo fara badan deegaano hoos yimaada degmada cadale iyadoo maamulka degmadaasina ku hanjabay in uu si deg deg ah uga soo furan doono xoolahaasi madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle oo shalay tegay magaalada buuloberde ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in qorshihiisu ay ka mid tahay sidii go'doominta looga qaadi lahaa magaalada buuloberde bandhiga dalxiiska iyo socdaalka oo ka furnay magaalada muqdisho ayaa shalay maalintii labaad galay waxaa looga hadlay arrimaha dalxiiska soomaaliya iyo qaabka loo horumarin karo qodobada wararka dibaddana waxaa ka mid ah dowladda iiraan oo ka baxday heshiiskii xakamaynta hubka waxgumaada ee nucleerka oo labada kun iyo shan iyo tobankii ay saxiixday
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqa ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkayaga ugu doorka roonaa haatanna u diyaargarooba isagii oo dhan iyadoo ay tahay maantana subaxnimo isniin ah taariikhduna ay ku baagantahay lixda bisha koowaad ee janaayo sanadka labada kun iyo labaatanka maleeshiyaadka al-shabaab ayaa xoolo fara badan xoolo gaaraya kun neef waxa ay ka dhaceen deegaano hoos yimaada tuulada xaaji cali ee degmada cadale iyadoo maamulka degmada cadalena uu sheegay in uu wado qorshe la doonayo in dib looga soo ceshado maleeshiyaadka shabaab xoolahaasi ay lahaayeen dadka danyarta ah cali axmed sheikh ayaa warkan inoo faahfaahinaya
maleeshiyada al-shabaab ayaa dad xoolo dhaqato ah waxaay dhac uga geysteen degmada cadale ee gobolka shabeellaha hoose deegaano hoos yimaada xoolaha ay dhaceen ayaa tiradooda maamulka degmada cadale waxa uu noogu sheegay inay kor usii dhaafayaan haatan ilaa iyo kun neef waxaana guddoomiyaha degmada cadale muuse cabdi muuse maxamed kili uu sheegay in maamulkooda uu qorsheynayo sidii xoolahaas ay dib uga soo furan lahaayeen al-shabaab maadaama dad fara badan oo xoola dhaqato ah ay ceerteeyeen
horta waktigan waa meel shuraysi badan badan u baahan maa arrintaas waa dhacdo xiriir oo dadkan ku socota muddo mataqaana shan lix sano ah waa muddada meesha gacanaha dowladda ay si gaarin waaye dadkaas waa mid joogta ah kuwa ay ahaayaan iyo kuwa deriska laaba arrintan waa meelaha uun xuduudaha ciidanka ayaga isabadyiin ay ka dhacdaa marka waa dhibaato oo joogta isaga socota mar walba meeshan laakiin bal hadda xasaradan yar oo soo korta ay tahay kordis xoola dhacan waa korod yar oo muddadan yar xaggey ka dhaceen marka guddoomiye dhammaanta tuulada geelud agaareeda ka dhaceen haddii kunilasuhaas dhowr ku indhan yihiin haddii toddoba qoys waay meelahaasaan u malaynaya saddexda ugu dambaysay adiga waa niyad meelahaas lix boqol todoba boqol meelahaas qof kasta oo dowladda musaacada u sameeya ciidanka meesha ka dhawaa masaanay ku tagaan ama way ka dagaalaan markaa qof kastay dowladda ku arkaan oo hadal la wadaagtaan wax ku darsata ay mataqaana arrimahan kula kacaan
guddoomiye keli ayaa waxa uu sheegay in meelaha qaar ee maleeshiyaadka al-shabaab ee dadka xoolahooda ku dhaceen ay haatan ciidamada xoogga dalka ka agdhow yihiin ayna wadaan dadaal fara badan oo maleeshiyaadkaas xoolaha ay dib uga soo celinayaan dhanka kale waxa uu sheegay in meelo badan oo ka mid ah degmada cadale ay ka jiraan xaalado kala duwan
waad garan kartaa inuu jiro ma ilaa dowlada dhexe ilaa dowlad goboleed ilaa heer degmo ka jiryaa laakiin waa in la gaaro un shardi markii la gaaray shardi tahay ay wanaagsan tahay markay rajada tahay dadki waxbaa ka dhiban meel kastoo gaarta waxbaa sii dhiban magarad yacni dhul badan in la xoreeyo waad og tahay kuwo badanna la xoreyn doono laakiin intaad ka gaarto culeysaa jira marka qofkii kuu sacdiya waa ciqaab uu sugayaa degmada cadalasaad ka warqabta waa degma dhul aada u fara badan ku fadhida war isuma hayso waxa waaye meel oo ba xaaladay ku jirtaa qofba xaaladay ku jirtaa guud ahaan roobaa ka dahay dalku waa barwaaqo meel intii wax haysato dadka xoolaha leh ama beeraha leh waxbaa tacabkooda waa fiican yahay ama noloshooda way sarraysaa waxaa jira kuwaan roob daa waxba ku dheefin oo la yidhaha dabato ama kalluumaysato yani waa dadkan xeebaha ah, jooga ah, badanaa arrimood waxay la xiriireen arrimaha xeebaha ama badaa
bandhiga dalxiiska iyo socdaalka oo ka furmay magaalada muqdisho islamarkaana galay maalintii labaad ayaa waxaa looga hadlayaa arrimaha dalxiiska soomaaliya iyo qaabka loo horumarin karo bandhigan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda warfaafinta oo kaashanaysa hay-adda duulimaadyada ayaa waxaan ka wareysanay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo wareysi siiyey radio muqdisho waxaana sheegay in sharciga dalxiiska hadda hor yaalla baarlamanka kana soo dhammaaday dhanka xukuumadda isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxaa uu yidhi Ee, soomaalidu waxaa soomaaliya waxay ka mid tahay dhulka aadka ugu wanaagsan ama dalxiisayaashu aadka u jecel yihiin Ee, wixii ka dhimanna wax dowladda ay ka shaqaynayso in la dhammaystiro amniga la sugo Ee, hawl baa laga hayaa wakti dhowna waxaan filaynaa in lagu guuleysan doono insha allahu tacaala boqol kiiba boqol lix iyo labaatankii bishan wakti hadda laba wiiloo keliya laga joogo ayaa golaha wasiiradu ansixiyeen siyaasadda dalxiiska oo ah siyaasad furfuran oo dhiirigelinaysa ee, dalxiisayaashu inay soomaaliya yimaadaan shirkadaha dalxiisku inay maragtay ee, si fiican uga uga howlgalaan soomaaliya marka een, een, fulintiisii een, ayuu ka mid yahay bandhigani iyo diyaargarowgii sidii siyaasaddaas dalxiiska loo hirgelin lahaa
madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle oo shalay gaaray magaalada buulo berde ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in qorshayaashiisu ay ka mid tahay sidii go-doominta looga qaadi lahaa magaaladaasi sakaliye cali raagi ayaa warkan inoo faahfaahinaya wafdigaani oo horkacayo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdiwaare iyo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka hirshabeelle iyo gudoomiyaha ka hiiraan ayaa waxa ay soo gaareen degmada abuulo burde ee gobolka hiiraan waxaana garoonka diyaaradaha kusoo dhoweeyey wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabeelle maamulka degmada abuulo burde ciidamada booliska oo salaan sharaf ka qaatay madaxweynaha iyo bulshada qeybaheeda kala duwan soo dhoweyn kadib ayaana waxaa madaxweynaha loo soo galbiyey xerada amisom halkaasi oo uu kula kulmay maamulka degmada saraakiisha amisom iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa soo dhoweeyey madaxweynaha kusimaha gudoomiyaha degmada abuulo burde liibaan cabdi burusow Een, dowladdii hirshabeelle oo guuraysa ayaa maanta degmada buulburta soo gaartay Een, buuliburta oo mid ah ayaa soo dhoweeyey Een, hadduu alla qadara een, wixii kaloo faahfaahin ah waa ka wada sheekaysan doonnaa iyo wixii wada kulan ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maxamed cali caadle oo maalmahani ku sugnaa degmada ayaana warbixin ka siiyey madaxweynaha xaalka degmada waxaan rabaa haddaan warbixin gaaban ku siiyo magaalada xaaladeedu aaday u degan tahay wax dhibaato ah kama jiraan aaday u xasilan tahay Ee, waa laydin sugaayey aadaadna ugu mahadsantihiin ee, dacwadeenna ama wicitaankeenna ee, inaad soo ajiibteen oo adigii wafdigaan awoodda badanna hoosaan u- u baaxadda weyna inaad timideen sidoo kale waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale oo qayb ka ahaa wafdiga madaxweynaha ayna tahay markii ugu horreysay oo uu soo gaaro degmada abuulo burde tan iyo markii xilka loo magacaabay Ee, sharafay noo tahay gaar ahaan aniga sharafay ii tahay inaan imaado markii iigu horreysay ee, guddoomiyaha gobolka lee magacaabay inaan imaado degmada ee, maxaa la yidhahdaa buuloburte ugu dambayntiina ayaana waxaa hadalkaas soo xiray madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdiwaare iyo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka hirshabeelle cabdi xuseen geedi Een, adduunyada horta waa laga soconayaa qolaba maalin bay joogtaa buulburta waxaan ku yaqiinay xilligaas dad akhyaar badan waxgarad badan dad eh, nimadda jecel dad ehelo sharaf ah oo aad isu jecel oo sheekaysta oo kaftama dadka hadalkeennu een, uu ku wajahan yahay een, waa dadkii ama eerboorka nagu soo dhoweeyey ama naga maqan oo mataqaanaa ee, naga maqan dadkaas waaye dadka hadalkeennu ee, muxuu ahaay uu ku wajahan yahay Een, laakiin waxaan rabaa maadaama hadda ee, social mediyihi iyo fariintaas ay gaarayso waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto oo aan fariin u diro annagoo odayaasha ee, buulo burde arki doonna buulo burte waa magaalo go'doona afarta dhinac cadowgu uga wareegsan yahay iyadoo saasa oo go'doonkaas ku jirta go'doonkaasne ay sabab u tahay fashil dhammaanteen aan fashilannahay haddaan Soomaali nahay iyadoon la kala reebin askari cali raage warbaahinta qaranka buulo burde halka warkaa idinkala socotaana waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dowladda iiraan ayaa ka baxday heshiiskii xakamaynta hubka waxgumaada ee nucleerka oo ay saxiixday sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii kadib kulan deg deg ah oo golaha amniga qaranka iiraan isu ay yeesheen jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan waxay ka baxaysaa heshiiskii xadidaadda nucleerka sidaasi darteed iiraan waxay ballaarinaysaa hubkeeda iyadoo awood dheeri ah siinayso macdanta uraniumka nucleerka ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay golaha amniga iiraan dilkii maraykanka ee genaraal qaasim suleymani uu geystay baqhdaad waxay uga dhigan tahay iiraan in qarannimadeeda lagu soo xadgudbay waxayna wacad ku martay inay ka argoosan doonto maraykanka dhinaca kana baarlamaanka dalka ciraaq ayaa waxay ansixiyeen qaraar ku baaqaya in ciidamada shisheeye ay dalkaas isaga baxaan ra-iisul wasaaraha ciraaq caadil cabdulmahdi ayaa khudbadda uu ka jeediyey baarlamaanka waxa uu ku sheegay in go-aankani uu yahay mid u wanaagsan dalka ciraaq iyadoo ay jirto dhibaatada gudaha iyo dibadda uu dalku ka wajahayo baarlamaanka ayaa waxay sidoo kale ka codsadeen dowladda ciraaq inay mamnuucdo in si naba ay xoogaga shisheeye u isticmaalaan dhulka cirka iyo biyaha dalka ciraaq dalka maraykanka ayaa waxaa ka jooga ciraaq shan kun oo militari ah oo intooda badan ay yihiin la taliyaal dhanka militariga ah guud ahaana warkii oo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya khiyaartaa waad naga dhegeysanaysaa intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa waxaase naga xasuusta ciddii uu sheego warkan ama aan ka bogan inay mar kale dib ugala socan karto bogga internetka aynu ku leenahay ciwaankiisu yahay radio muqdisho dot net